hadda waxaa jirta oo runtii xaqiiqada bointiga maanta taagan uu yahay heer inay bilaabeen sidii ismidaamina oo inta ciidan lasoo abaabulo magaalooyin degan oo nabada oo xasiloon oo laascaanood ka kowtahay in maleeshiyaad lasoo geliyo maleeshiyaadkaasina ay ka abuuraan dee khulkhul iyo iyo carqalad iyo amni dar waxaa jirta daandaansi joogto ah sida taliyuu hadda ka dhawaajinayay oo ay maalin kasta tuurtuur iyo hub yar saas soo ridayaan intaba xakama aanu faraydda ciidanka inaanu hol halkooda dhaafin ay dabcan difaac bay ku jiraan oo haddii waxaan kusii bata kusii badatona inay ficil qaadaan laga maarmaan bay noqonaysa arrinkan puntland laga soo aabalayo daa'iman markaa cabdiweli hadda uu dee xasiloonadii qas abuurka uu macnaha malaha mooday cambayn inay noqonayso oo dee uu is yidhi malaha cambayn kugalka wiilasha soomaaliyeed baa macnaha wax wax xil ku kororsanaysa waxaan baa ku dirayaa dhammaan waxgaradka culummada iyo coqaasha khaasatan maanta dee garowga ku uursan oo dee doorashada ku jira ama ka qayb qaadanaya amniga iyo xasiloonida wanaagay maanta ule macnaha u sameynaysa iyagu maanta way garanayaan